ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyey saddex askari ayaa ku geeriyootay kadib markii xalay fiidkii qarax miino oo lagu xiray guriga uu magaalada kismaayo ka degan yahay wasiirka deegaanka iyo arrimaha dalxiiska ah ee maamulka jubbaland caydiid saleybaan xaashi qaraxan miino ayaa sida goobjoogayaashu ay xaqiijiyeen wuxuu ahaa mid xilli hore lagu sii diyaariyey daaqadda qol ka mid ah guriga wasiirka oo ku yaala xaafadda sinai ee magaalada kismaayo gaar ahaana qolka qaraxa uu ka dhacay ayaa ahaa midkii ay jiifan jireen ilaalada wasiirka ee qaraxa ku geeriyootay lama soo sheegin khasaare kale oo ka dhashay qaraxan marka laga reebo saddexda askari ee ku geeriyootay weerarka wasiirka deegaanka iyo dalxiiska maamulka jubbaland caydiid saleebaan xaashi oo teleefoonka magaalada kismaayo aan kula hadlay ayaa ii sheegay inuu caafimaad qabo oo aysan jirin wax dhibaato ah oo ka soo gaartay weerarka marka laga soo tago in ilaaladiisii uu weerarkaasi ku waayey horta qarabku dee xilli sagaalkii fiidnimo qiyaasta aan umalayna inuu ahaa bay wuxuu dhaceen markaa wuxuu dhacayeena anigu qolka jiifkan ku jiray oo markaasaan rabay inaan seexdo aniga oo qolkii shandarawadii dul taagan oo raba inaan fulo baa qarab ku dhacay wiilasha qarabka ku dhacayna qol bay wada joogeen markii aan banaanka usoo baxay oo oo aan arrintii arrinka oo qolkii wixii la gelinay baa banaanka usoo baxay waxaan siri bal fiiri nin kala banaanka joogay baan war maxaa dhacay markaasuu igu yidhi qolkii wiilasha ku jireen baa la qarxiyey marka qolku irid banaan buu ahaado oo halkan sida dukaamada oo kale loo diyaariyey buu ahaado irid banaan kale irid ku leh dariishad banaanka ana leh laakiin guriga inta kale saddex ka dhis buu ahaa dariishadii marka banaankaa loo saaray miino miinadaasaa lagu qarxiyey saddexdaa nin sidaasay ku dhinteen inna lillahi wa inna ilahi raajicuun baan leenahay ilaahay naxariistiisii janno ha siiyo dadkii iyo qaraabadii ay ka dhinteenna tacsiib aan u diraynaa sabir iyo imaan ilaahay inuu ka siiyo saddexdaa nin laba wiil walaalay ahaayeen oo wiil nin yaroo dhalinyaro ah oo xaafadda iska jiro wuu ahaa ninna wuxuu ahaa wiil securityga oo amniga ah oo aniga ila shaqaynayay ninka kalena degan bay ahaayeen saddexaasay dhacday saddexdiiba waa geeriyoodeen aawa hadda dhagaxay saaran yihiin berisi waxun baan duugaynaa insha allah marka sidaas weeye adeeg sidau ku dhacay marka saddexduba ilaaladaada ayay ka mid ahaayeen laba laba nin askar bay ahaayeen ninna wuxuu ahaa nin dhali khasaaraha ka dhashay dhimashadaas saddexda nin ah weeye wax kaloo dhibaataa mage gurigii dee ku dhacay meeshu qaraxa la saaray daaqada ahaydna guriga wax yar waxbaa ka jabay aan weyneyn oo intii dee miinadu ka baxday miinadu intay ka baxday qiyaasta oo kale ah baa ka dalooshamay wax kaloo khasaare ahayn ma dhicin marka baratilmaameedku muxuu ahaa ma ujeedka qaraxa maxaa la leeyahay wararkaad heleysaan wallahi ama bana garana wuxuu qarab ujeedada bartilmaameedku de wuxuu ahaa waxa ay sameeyeen meesha ay qarxiyeen bay u socdeen ujeedadu de kolley waxay ahayd dadka guriga ku jira inay inay dhibaato u geystaan oo ay ay ay dilaan baa qorshahoodu ahaa waana dili wax howlgal ah ama dad loo soo qabtay weerarkan dawladdu ay samaysay ma jiraan ciidamada amnigu markiiba way soo gurmadeen oo waayim waa noo yimaadeen eriyadii oo dhanna way xidheen aniga markaa wax waa meeshii wax yar kadib waa waa laiga soo kaxiyey gurigoo dhakhtar baa la iisoo kaxeeyey dhiiga gaya in wax laga cabiro sokorta iyo marka hadda wixii hawlgalka ciidamadu ku qabteen kama warqo wax kale oo dhaawac ah ama dhib kale oo kaasoo gaaray weerarka miyaa jira anigu dhaawac ama ma qabo dhaawac amu ma qabo dee dhib way soo gaaray oo raggii raggaygii baa ku dhintay oo dhibaatada geerida saddexdaa dhinac oo wax weyn oo dhibaato weyn laakiin aniga nafs nafsad ahaan dhibaato ma qabo jirkana wax kagama dhicin maskaxdana wax kama qabee waa miyi qabaa waro ammaanka magaalada kismaayo ayaa bilihii lasoo dhaafay u muuqday mid faraha kasii baxayay laba habeen uun ka hor ayay ahayd markii kooxo hubaysan ay weerar bambaanooyin ah ay ku qaadeen guriga uu magaalada kismaayo ka degan yahay guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka maamulka jubbaland cabdi baale xuseen halkaasoo ay ku dhaawacmeen saddex ka mid ahaa ilaaladii iyo dadkii ka agdhowaa goobta iyadoo sidoo kale lix iyo labaatankii bishii hore ay ahayd markii rag hubaysan ay bartamaha magaalada kismaayo ay ku toogteen maamulihii shirkadda amal ee magaalada kismaayo cabdulaahi cabdisalaan shigshigow khadar maxamuud xareed v o a nairobi